markaan warbixin guud oo kooban aan ku siiyo ninkaan hadda markiis hore waxaa dadka guuraag ahaa oo ka yimid gobolka madaal buu ahaa geel buu watay muddo hadda dhowr bilooda meeshuu joogay deegaanka bacadweyn iyo aageeda buu joogi jiray abaar saacaddu markay ahayd shalay saddex saac oo subaxnimo buu wuxuu sameeyey ninkaani geelii oo uu la jooga halkaa uga dhaqaaqay wuxuu sameeyey waa iska dhaqaaqay dad geel jiraa iyo dad kale u dhidhawaa la joogay waxaa ninkii waa la waayay saaka markay ahayd shantii subaxnimo waxaa la helay meydkiisi isagoo meel banaana yaala hadde abaarahaas iyo barbalanadaas iyo kolley dadku maskaxdooda damish bay ugeysan karaan wacyiga maanta lagu jiro waxaa la yidhaahdaa ninkaan taadheera la oran jiray nin odaya wuxuu ahaa kolley dadka dhan waa yaqaanayo qof caadiga u ekaa markuu kolley wadanka marayo kolley wax kale waaligana kama muuqan jirin hadda waa iska sii tabcaamaya geeli qaar waa iska bakbaktiyey intii kale iska duruf bay ahayd oo marka kolley wacyi waxaan malaynayaa dee abaartan ku saabsan baa ninkaan ku timid baan